dhaqashada xoolaha waa lafdhabarta dhaqaalaha iyo nolosha dad badan oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool miyiga iyo dhuldaaqsimeedka inkastoo ay xooluhu yihiin hanti muhiim ah haddana dhaqashada xoolaha soomaaliya waxaa ka hortaagan caqabado fara badan oo si joogto ah u saameeya waxsoo saarka nolosha xoolaha iyo midda dadka dhaqda dalka waxaa ka jirto baahi weyn oo loo qabo adeegyada caafimaadka xoolaha tuulooyinka iyo degmooyinka badan kuma yaalaan xarumo xanaaneynaya caafimaadka waxaana yaraadayba dhaqaatiirta xoolaha iyo tallaalka joogtada ah ee looga hortago cudurrada sidoo kaleetana dhanka deegaanka ayaa sanadihii ugu dambeeyey caqabadaha ugu badan ee haystay ee noqotayba dadka xoolo dhaqatada doctor cabdirasaaq salaada shidane oo ka mid ah dhaqaatiirta baratay xanaanada xoolaha ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in laga hortago caqabadaha sidoo kale isagoo faahfaahin ka bixiyey caqabadaha ugu badan ay la kulmaan xoolodhaqatada soomaaliyeed waa midda kowaade meeshii lagu dhaqi lahaa waa meesha ugu badana caqabadu ay ka taagan tahay markaa saas leeyahana waxaa waaye meel kasta oo maantay waxaad dareemeysaa qofaa iska meegaartay oo beer iska wareegsaday ama dhul inta iska wareegsaday anigaa iskale taas waxay keenaysaa inay dadkeena reer guraagaha inta magaalada soo galaan xoolihii iska wada iibiyaan ama xoolihii iska wada qalaan ama dhowr neef inta guriga kaasaan oo subaxdii raba raashinka la siiyo subaxdii kalena aan la siinin yacni sidaas xoolihii ay ku dhammaadaan amase dadkii miyiga noo deganaaye ee xoolaha aan ku tiirsanayna dhaqaalaha ka heli jirnay maxaa la lahdaa suuqa keeni jiray hilibka laga geli jiray caanaha laga geli jiray maxaa la lahdaa dalaalka laga heli jiray wixii dhaqaalihii yacni aa ujeeday nolosha kala bar toddobaatan boqolkiiba ama lixdan boqolkiiba xoolaha ayuu dhaqaaluhu ka imaadaa marka caqabaddu waxay ka imaanaysaa markuu waxaa jiro qofkii oo ka tago meeshii oo suuq waha jirtay deegaan waha jirtay markuu ka tago xoolihiisii oo daaq iyo biyo iyo baad oo la raadsado laga yaabo inuu u guuro meel u jirta afartan kilomitr ila siddeetan kilomitr meel u jirta ama magaalo ka magaalo taas oo ah caqabada ugu weyn ee haysata in yacni dhulkii daaqsinkii xoolaha walba xoolo raacata iska ahayn dhulkii aan ku raaca jirno xoolihii in maantay uu aada u jiro sabab kalena waa sii saamaysayo abaarihiina waa jiraan oo xoogaa roob yaradii iyo dhulku dhulkii hore maahanoo geedaha iyo hawdka iyo dhirta lahaaye dhirtiina waa la jaraa marka caqabada ugu weyn horta waa taas caqabada kaleeta haysatan waxaa waaye neefkan haddii meeshan lagu haayo muxuubu cunaa muxuu cunaa neefkan wuxuu cuno u baahan yahay biyo u baahan yahay calaf u baahan yahay waxaa laga yaabaa haddii neefkan la raaco inuu xoogaa iska soo qanacsan yahay laakiin neefka haddii uu meesha ku xiran yahay oo cuntadii ku fileed oo saxda ahayd aan la siinin inuusan qanacsanayn asaga maxaa yeele arigeena ama xoolaheena ama geeleyna waxay u barteen in meel ayagu ay soo daaqaan inta baxaan soo laabtaan mafaat ayagaa fiidhinka lagu wada kuraadsada laakiin inta la barayo in fiidhinka la siiyo waxay ku qasbanaa doonaan in aysan la qabsanin biyihii iyo cuntadii hadday helaan waxaa isleeyahay marka waa wax fiican oo dee dadku inay dhaqdaanna aaday u fiican tahay xoolaha bulshada soomaaliyeed ayaa ah kuwa xoolo dhaqataa kuwaasi oo inta badan noloshooda ku tiirsan tahay xoolaha